أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waa duhur khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwooda ugu door koran waxaa ka mid ah murtad axmed madoobe madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa eedan culus u jeediyey murtad gurgurte howlgallo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta iyo kuwa murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya ee dhulka ku horjira gumaysiga sariibiyadda kenya dowladda imaaraadka carabta ayaa bilowda in qalabkeeda ay ka rarato magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowladda eritereya ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inuu qas ka wado dalalka dhaca geeska iyo bariga qaaradda afrika dibadbax looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada gedo ee koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaad ku hubaysan gaadiid dagaal oo ka goostay maamulka riddada puntland ayaa ku biiray maamul daacad u ah kooxda riddada soomaaliya oo ka dhisan magaalada laasacaanood munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran murtad axmed madoobe madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa eedan culus u jeediyey xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya warbixin arrinkaasi ku aadan waxaa eegaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare madaxa maamulka ashaadala dirirka jubbaland murtadka lagu magacaabo axmed madoobe ayaa eedeymo culus u jeediyey kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in kooxdaasi ay ku socoto jid halis ah islamarkaana xasan sheekh maxamuud uu gacantiisa ku burburinayo nidaamka riddada soomaaliya murtad axmed madoobe waxaa kale uu ka dhawaajiyey in maamullo ay ka mid yihiin jubbaland iyo puntland ay iyaguna ku socdaan jidka somalilan oo kale maanta waxay u muuqataa inay gacanta xasheekh ku burburayso shir baan halkan ku qabannay golaa lagu sameeyey labaatanka bishay muddadu sugaysaa hadday gaadho labaatanka bisha intaa ka horeysa xasan shirkii uu qaban waayo waxaan rabaa inaan go-aan markaa annagu isla qaadanno oo aanaan intaa ka badan usii dulqaadan karayn iima muuqato xasan sheekh caqliyadda uu ku fakarayaa inay noqonayso mid dowladnimo soomaaliya lagu badbaadinayo mid doorasho lagu qabanayo saaintii ani laygula hadlalahay ma dhacayso intaas laakiin sida maanta ay ku socoto hadday noqoto dowladnimadii soomaaliya xamar baan u aqaanaa xamar baa dowladka haddaan iyada haysta meel kale ma noqonayo wax diidaya ma garanayo inaan anaguna wixii kaleen markaa qaban karra aan samayn inta laga heshiinayo dastuur lagu midaysay in la dhammaystirayo oo aan ahayn sax weeye iyo waxaan la kala qarinayo dee iyadaa jubbaland xaqu leh dastuurkeeda iyo wax heshiis galaysi iyo waxaan samaynayno waa wax reer jubbaland u yaala maanta ciqaabta balfiiri garoomaha xidhan diyaaraduhu toos magaalo ilaa magaalo uma socon kar waa inay xamar u gudbaan hawadii baa la siyaasadeeyey oo maanta soomaaliya aan odhan karaa mas-uuliyad hawada soomaaliya ma qaadi karto iska daa dekada inay ka hadshee hawadii baa lagu khasaaray dekada waxba laga weydiin maayo beled xaa waad arkaysaan maalin walba da shacabaa lagu gumaadaya dowlad dhan oo wada daydaya oo qabyo dhammaystiraysa oo shirkada oo guruuba oo labiyo toban qof aan ka badnayn xaggee la geynaya awey dowladnimada soomaaliya halkaasaan maanta marayna war soomaaliya gacanta kooxdan qowlaysta ayaan lagu daynin qabyo xasan wuu dhammaystiraya inta kale aynu ka qabanno ma doonayno mar dambe inaan luqa diblomaasiyana isticmaalno hadday kalifto iska daa waxaa laga hadlaya hadda somalilan jubbaland baa la waayey puntland baa la waayey kuwo kalea la waayey sababtoo dowladnimadii soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay waa meel aada u liidata sidoo kale murtad axmed madoobe mar uu ka hadlayay arrinta maamulka riddada somalilan iyo ictiraafka ay siisay yuhuuddu waxa uu yidhi dowladda dhexe ee soomaaliya iyadaa sabab u ah maanta wax badan oo sii kala fogaansha ama burbur keeni karaya sababtaa waxay noqotay dowlad markay dowladdu ka tagto sistamkii dowladnimo ilaalintii nidaamka ay noqoto jamaaco yar ama koox yar oo wax daydaya oo xalkii siyaasadii dibadda iyo tii gudaha intaba dayacday waxaa imanaysa in cid waliba meelo badan oo kale gacmaha loo taago oo maanta fashilka iyo dhibaatada dhacaysa ay ku kasii waaweyn ay dhacayso waa kas kama ma aha wixii soomaaliya ka hallaaba gacanta xasan sheekh bay ku hallaabaysa hadalkan ayaa imaanaya xili khilaafka ka dhex aloosan kooxda hirdada soomaaliya iyo mucaaradkeeda uu cirka isku sii shareeray islamarkaana uu socdo abaabul ciidan oo aada u xoogan oo qayb ay ka yihiin maamulada puntland iyo somalilan mahadsanid cali howlgalo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta iyo kuwa murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka ku hijira gumaysiga saliibiyada kenya walaalkiin cabdilqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jira dagaal toos ah qaraxyo iyo weerar dhabagal ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dhulalka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ayna ku horumarno wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen isbaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah sidoo kale islaabay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee ceelmashruuc ee degmada qansax dheere dhanka wilaayada shabeellada dhexe dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saaka waxay ka dhaceen duleedka degmada cadalle dagaaladaasi ayaana lagu jebiyey murtadiinta waxaana jira khasaaro cadowga soo gaaray dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay agagaarka deegaanka namber lixdan qarax kula beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhintay labo askari oo murtadiin ah sidoo kale mujaahidiinta ayaa qaraxaasi ku gubay mooto ay la socdeen maleeshiyaadka la qarxiyey sidoo kale waxaa la baahiyey sawirada weerar ka min ah oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka namber lixdan kaasi oo lagu dilay laba-iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana sawirada lagu arkaya meydadka murtadiinta iyo hubqaniimo ah dhanka kale gobolka mandheere ee ku hoos jiraha gumaysiga kufaarta kenya qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada mandheere ayaa lala eegtay ciidamo isugu jira kenyaati iyo soomaali kuwaasi oo ilaalinayay xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya waxaana qaraxaasi ku dhintay labo askari oo kenyaati ah halkaa mid kalena uu soo gaaray dhaawac garaab ah isla gobolka mandheere ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta kenya ee deegaanka cumur jiracow ee hoostaga magaalada mandheera dagaalka inta uu socday waxa uu dab ka kacay teendho saliibiyiinta ugu dhisneed gudaha xerada waxaana jira askar kufaarta kenya ah oo bakhtiyo dhaawac ku noqday dagaalkaasi dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay intaa u dhexaysa magaalooyinka gaarisa iyo dhadhaab waxaana qaraxaasi ku bakhtiyey hal askari oo kenyaati ah iyadoona sidoo kale lagu gubay gaari laanguruusal ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka baay shabeellada hoose iyo gobolada mandheera iyo gaarisa ayaa imaanaya xili mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta mahadsanid cabdulqani dowladda imaaraadka carabta ayaa bilowday in qalabkeeda ay ka rarato magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in dowladda ridada imaaraadka carabta ay bilowday in shaqaalaheeda iyo qalab militari ay kala baxdo soomaaliya ilaa afar diyaaradood oo ah kuwa ethoobian airlines ayaa soo cagadhigtay madaarka muqdisho waxayna halkaasi ka daabuli doonaan shaqaalaha safaaradda xukuumadda abudabi maalinimadii shalay ayaa garoonka muqdisho waxaa kasoo degtay diyaarad qalab militari kasoo daabushay magaalada kismaayo halkaas oo maanta laga sii rarayo kooxda ridada soomaaliya ayaa sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan in ay dalbatay in la baaro shaqaalaha iyo qalabka militari ee imaaraadka uu dalka kala baxayo balse dhexdhexaad in ay sameeyeen dowlado kale ayaa lagu xaliyey xiisadaasi toddobaadkan gudihiis xukuumadda ridada ayaa ku dhawaaqday inay laashay dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay dowladda ridada imaaraadka carabta oo ay ku jireen kuwo amni difaac dhaqaale iyo siyaasadeed xukuumadda abuudabi ayaa dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay galaan-galweyn ku lahayd arrimaha soomaaliya iyadoo sidoo kale samaysatay hogaamiyaal daacad u ah kuwaas oo qaarkoodba kasoo horjeestay go-aankii kooxda ridada ay ku burisay xidhiirkii ay kala dhexeeyey imaaraadka sida kuwa ka arrimiya deegaanada maamulada jubbaland iyo puntland mahadsanid soheyb madaxweynaha dowladda eritereya ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inuu qas ka wado dalalka dhaca geeska iyo bariga afrika walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani eegaya xilli ay cirka isku sii shiriirayso xiisadaha u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka shaallodirirka somalilan oo ay kaabayaan dowlado dhowr ah ayay mid ka mid ah dowladaha geeska afrika caddaysay mowqifkeeda ku aadan xiisadaha taagan eseyasefa warkii oo ah madaxweynaha dowladda eritrea ayaa ku dhawaaqay in imaaraadka carabta uu khalalaaso dhan walbaah uu ka wado geeska iyo bariga qaaradda afrika isagoo waxaana la qaadan karin ku tilmaamay colaadaha ay madaxda imaaraadka carabta hurinayaan waraysi dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyey telefishinka ku hadla afka dowladda eritrea ayuu efawarki kaga shanqariyey in xukuumadda abuudubay ay mas-uul ka tahay dagaalada lagu hubtay ee ka socda waddanka suudaan islamarkaana ay doonayso in dal walba ay ka riddo dagaal sokeeye madaxweynaha eritrea ayaa ku goodiyey inay tallaab adag ka qaadi doonaan dhammaan dowladaha halista ku ah amniga baddacas dowladda riddada imaaraadka carabta ayuu ku eedeeyey in gadaal ay ka riixayso damaca dowladda xabashada etoobiya ee badda cas wuxuuna ugu baaqay dalalka gobolka inay meel uga soo wada jeestaan farigelinta imaaraadka እስራኤል ቁጥር ሓደ ቁጥር ክልተ ኢማራት ፈረንሳ ሳልሰይቲ ኣሜሪካ ራብዒቲ እዚአን እየን ተን ቀንዲ ኣለዋ ኢለን ዘብላ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ረብሓታቶም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ወሽመጥ ዓደ እንታይ እዮም ገብሩ ደልዩ ስለምንታይ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንበይኑ ኣጋዊሖም ኣቕርቦ ኣለዉ ኣብ ውጭ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ንምንታይ ዕላማ እዩ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ከ efawarki ayaa waraysiga lala yeeshay ku caddeeyey in amniga suudaan uu qayb ka yahay amniga qaranka eritereya sidaa daraaddeedna ay taageerayaan ciidamada jenaraal burhaan oo dagaal kula jira maleeshiyaadka janjawiidka ee uu taageero imaaraadka carabta mahadsanid abusheyba dibadbax looga soo horjeedo faragelinta sahayuuniyadda yahuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada islaamiga ee gedo ee koonfurta dalka soomaaliya walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya gaalgaal dooni mayno gaalara dooni mayno dolar qaate dooni mayno din isaada dooni mayno allahu akbar
halkani waa mid ka mid a waddooyinka degmada ceelcadde waxaana ka dhacya bannaanbaxyo waaweyn oo dhigayaan boqolaal dadweyne ku nool degmadaas waxayna sitaan boorar ay ku xardhan yihiin shicaaraad kala duwan bannaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa faragelinta yahuudda xaqidiinta iyo wax aqoonsi ku sheegaysiiyeen maamulka ashaadala dirarka ee somalilan dadweyne fara badan ayaa ka qayb gelaya bannaanbaxan ka dhacaya degmada ceelcadde ee wulaayadagedo dadku waxay wataan boorar waxayna ku diidayaan kala qaybinta dhulka soomaaliyeed iyo yahuudda taaka ka mida dhulka soomaaliyeed soocaga dhigato qaar ka mida bulshada halkan ku bannaanbaxaysa ayaanu wax ka weydiinay sababaha ugu waaweyn ee bannaanbaxooda ku saabsan yahay iyo shucuurta ay muujinayaan waxaan maantayta halkan ka caddaynaynaa inaanan aqbali doonin kala googoynta lagu wada geyga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa indhaha maanta inay kala qaado beeleyda gabay haddaan dib u yara eego bulucda iyo ujoeddada haddaan idi dareesiiyo tusaalaha markii lagu daruu hadal waxdeeqaaye isku duubni waa wuxuu aboor daar u leeyahaye dad wada dhashoo waxaan ahay ulya diirkeede dulligaa wax yeelaa ma jira dunida maanta iye dhamiirkeennao fiyooma ah inaan dayownaaye waa inaan dirnaa siday diinta nagu tiriye soomaaliya isdaba qaba duul jiraan nahay meeshaan waxaa la isugu imaaday bannaanbax aad u qiiro badan oo ummadda islaamka dhammaanteed qiiradeeda ay ku muujinayso faragelinta qaawan oo dalka soomaaliya ay soo gelisay yuhuud waxaan ku ciilqabnay meesha la yidhaahdo falastiin ooy xasuuqaysay ooy maatadii iyo carruurta leynaysay taasaan ku ciilqabnay oon rabna meesha ay joogto inaan ugu tagno haddii hadda ay imaaday gobollada soomaaliya gobol ka mid ah ooy rabto inay soomaaliya kala googoyso ooy qayb goosato ma ka aqbalayno waxaan rabaa inaan u sheego ninka la yidhaahdo cirro murtad cirro meesha la yidhaahdo berbero hargeysa burco gabiley boorama iyo wamaa fiiha waxaa ku xeeran waqooyi galbeed ma laha asaga kama taliyo waa dal soomaaliyeed waa dal muslimiin ah yuhuudna ma keeni karo mana qaybin karto dalweynaha soomaaliya yuhuud ma qaybin karto mana u dulqaadanayno mana yeelayno mana dhici karto horayna ooma soo dhicin waxa loo socdo waa shacaa'irtan islaamka waxa loo socdo waa diintannada waxa nala ku wadana waa diin yahuudeed weeye cirdigannaga iyo sharafkannaga ma ku dhimanaynaa naftannada iyo maalkannaga ma iska hormarinaynaa gaalada ma ka hortegaynaa
daalka gabay haddaan deexdo oo dan uga sheekaya anigoon dambow iyo ku darin dalam inuu yeesho soomaali waa dowlad iyo duulan kala maarmi waa duul walaale atan iyo duudkii nebi aadan waa diyaashad iyo xaawo iyo ul iyo diirkeeda maanta dunidu waa yaabantaasaan u doqomownay hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiyey hadalkaa ninkii diidayow dan iyo yeelkaaga anna daacad bay iga tiiya diinta ee bahaya soomaaliya daawo iyo dib u heshiin yeela danahaaga garayaan milistiirad kuu qabani haddii kale dunkii hoose iyo daakhilkaa tegaya dabadhili fun noqo gaaladaas kugu duqaynaysa ceelcadda waxaa ka soconaya bacnaanbax maasha allah ah oo gaalada looga hortegayo oo muslimiinta lagu dhiirigelinayo wakaa waxaan leenahay gaalo hajab naclatullaahi cala alkaafiriin naclatullaahi yuhuud nacladda ilaahay ha ku dhacdo waddankanaga falastiin oo muslimiinta dhibaataday ku haysay baan ku ciil qabna insha allahu raxmaan waddankanaga hadday imaadeen waan la jihaadaynaa gaalada allaha jabiyo gaala raaca allaha jabiyo yahuudda allaha jabiyo dooni mayno jug iyo jac allaha ku rido shishadeeda shidaad allaha uga bixiyo hadday imaadeen ma aan soo dhowaynayno allaha rido allaha rido allaha rido idamka ilaahay baan ku niri waxaan u soo bannaanbaxnay yuhuudda oo tiri waddanka soomaaliya ayaan qabsanaynaa cabdiraxmaan cirra waxaan leenahay waxaa sheegtay waxaa kuma jiraan farriintaa u diray waxaan leenahay cabdiraxmaan cirrow soo toobadkeen toobada ilaah way furan tahay iyo xulufadaada yuhuudna waxaan leenahay ma insiin doono dhulkanaga lagamana yaabo dhulkanaga inaa insiino
tan iyo markii maamulka ashaadal diriirka ee somalilan ay ka soo yeertay in gobolada waqooyi bari ay ku soo dhoweeyeen yahuudda xaqiidiyiinta ayaa waxaa iska soo dabadhaacayay banaanbaxyada xoogan ee ka socda gobolada dalka soomaaliya ee looga soo horjeeda faragelinta yahuudda ay soo faragelisay dalka soomaaliya mahadsanid casaam maleeshiyaad ku hubaysan gaadiid dagaal oo ka goostay maamulka riddada puntland ayaa ku biiray maamul daacad u ah kooxda riddada soomaaliya oo ka dhisan magaalada laasacaanood walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya maleeshiyo ka tirsan maamulka ashaadoola dirarka ah ee puntland kuna qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa shalay ka baxay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kuwaas oo isku dhiibay kooxda riddada ah ee uu hogaamiyey murtade xasan gurgurte maleeshiyadan oo la oran jiray danab kana mid ah maleeshiyada maamulka uu hogaamiyey murtad saciid cabdulaahi deni ayaa ka goostay maamulkaasi waxayna gaareen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soola halkaas oo uu ka dhisan yahay maamul riddo ah oo daacad u ah kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho wasaaradda waxay ugu yeedhaan gaashaandhiga riddada ayaa xaqiijisay in maleeshiyadan qayb ka yihiin ciidankeeda kala soo goosteen garowe oo xarun ah maamulka deni soona gaarin magaalada laascaanood halkaas oo murtade xasan gurguurto uu qorsheynaya inuu socdaal ku tago maalmaha soo socda dhankiisa taliyaha watay maleeshiyadan oo lagu magacaabo jimcaale ayaa hadal kooban oo warbaahinta siiyey markii ay soo gaareen laascaanood ku sheegay in maleeshiyadiisa ay amarkiisa ku shaqayn doonaan fardhiye oo ah madaxa maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay laascaanoodda maanta aad kusoo dhoweynaysa degmada gobolada waqooyi bari madaxweyne ku soo dhowow ciidankaanna waa sultada danab waa ciidanka federaalka waxayna hoos yimaadaan madaxweynaha waqooyi wada shaqayn leeyihiin amarkaaga ku shaqeeyaan waana qaadanaynaa kusimanaadaano intaan madaxweyne buda helin waxay tan ku soo beegmaysaa xilli khilaafka kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland uu cirka isku sii shareeray horeyna kooxda murtade xasan gurgurta u sheeganaysay in maleeshiya daacad u ah ay joogaan deegaanada uu ka aramiyo maamulka murtadeni walow uu sheegashadaas iska diiday maamulkaasi maleeshiyadan ku biiray kooxda riddada soomaaliya ayaa horey mucaarad ugu ahaa murtadeni waxaana dagaallo uu dhiig ku daatay kula galeen magaalada garowe maleeshiya daacad u ah murtadkaasi mahadsanid marwan ugu dambayntiina munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacda deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
munaasabadaani oo si hersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjibisay rawdada alixsaan faraceeda deegaanka show ee wilaayada hiiraan munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday da'dooda u dhexaysa saddex ilaa iyo shan sano kuwaasi oo ah dufcaddii koowaad ee rawdada alixsaan ee ka qalinjibisa qoraalka iyo akhriska ardayda qalinjibisay ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa gaaraya ilaa iyo toddoba-iyo labaatan arday kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho ugu horrayntii ardayda dhammaystay qoraalka iyo akhriska ee rawdada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah fahlan wasahlan ayuha duyuufu alkiraam waalwaalidiina alabraar waalmas'uuluuna alakhyaar wajamiicu alxuduuru alaxraar uraxibukum mutaxadisan bismi dullaabi rawdat alixsaan fii muxaafadati shaw wilaayati alhiiraan alislaamiya arday waxaa loo yeedhi fasalli lirabbika wanxar sida ayuu u qoray maasha allah allah barakeey ardaygaas ardayda waxaa loo yeedhi aayaddaas walam yakun lahu kufuwan axad sidaas ayuu u qoray maasha allah allah barakeeya gabadhaas ayada ah haye xasbo baarak allahu fiikum soo fadhiiso أهزم inta akhris تدمع عينك أحمد يكتب waxaan weydiinay ilaa saddex meel oo ka mida kitaabka mucallim alqiraa'ah waxaad arkaysay sida ay u akhrisay waxay surcat alqiraa'ah xitaa gabadha way ka dhisan tahay maasha allah intaasi kadib mudiirka rawdada alixsaan faraceeda deegaanka show ayaa madasha kaga warbixiyey shaqada rawdada
markaan ka warbixiyo madrasada rawdatul ixsaan sidaad wada arkayseen ilmahan hadday ahaa lahayd wax akhrin hadday ahaa lahayd qoraal hadday ahaa lahayd wax la kiciyo hadday ahaa lahayd adkaaraad la aqriyo insha allahu tacaala dhammaantood marka muddada lagu baray waxaa waaye waa lix bilood lix bilood ayaa lagu soo saaray ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan ku mahadinaynaa kadibna waxaan ku mahadinaynaa gabdhaha mucallimaadka ah juhdi iyo dadaal geliyey ayagoo ku dadaalayo ubadkooda ama jiilka ummadda inay wax baraan marka rawdada waxyaabaha ay tarkiiska ay saarto oo aad iyo aad u xoojiso waxaa ka mid ah walaalayaal laba arrin oo aad iyo aad u muhiim ah oo ah alkitaab waalqiraa'a waxay isku daydaa cunuga muddo gaaban inuu soo baxa insha allahu tacaala wayna isku dayday wayna u suurtowday sidoo kale mid ka mid ah waalidiinta ardayda wax ka barta rawdada ayaa si weyn ugu farxay heerka waxbarashada ee ubadkooda ikhwaani waxaan boqolkiiba boqol ku faraxsannahay waalidiintii haddaanu nahay ardadayni ubadkayni sida wax loo baray ay wax u barteen oo diinta islaamka loo fahamsiiyey ayagoo yaryar oon waxba kala garanin allah subxaanahu wa tacaalaa waxuu dad ku farxiyo waxa ugu fiican aan ku faraxsannahay galabta inaan fiirsanno kasoo qayb galno shahaadada la guddoonsiinayo ubadka yaryar oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uuna siiyey intaas waxaan ugu mahadinaynaa allah subxaanahu wa tacaala alla ka bacdi waxaan ku mahadinaynaa macallimiintii soo waxbartay ilaahay ajir ha ka siiyo waxaan kaloon u mahadinaynaa waalidiintii ubadkaas dhalay inay ku faraxsan yihiin galabta boqolkiiba boqol ubadkoodii saas wax u barteen inta hartay oo meesha joogta anba maqan oon ubadkoodu hadda meeshaan jooginna waxaan u dadaarmaynaa inay ka soo qayb galaan ay bartaan ay maaragtay ubadkooda ay ka soo qaybgeliyaan sidaan ilmahanu ay waxa u barteen ay u bartaan ugu dambayntii ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa si weyn ula dardaarmay macallimiinta rawdada iyo waalidiinta
sida aan wada jeednay waxaan maanta markhaati ka nahay owlaaddii loo dhiibay rawdada al-ixsaan waxaan markhaati iyo marag ka nahayna maanta inay dadaalkii iyo juhdiga ay bixiyeen oo midho dhalay daaqadii ay bixiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala guul ugu soo gebagabeeyey waxaa xusid mudan in maanta siraaca iyo legdanka jira ummadda muslimka laga lagu soo qaaday ay dhankooda kaga jiraan iyagana iyagoo maaragtay dadaal iyo juhdi ku bixinayo si ubadkaa loo fasaadinin macallimiintii dadaalka ay juhdigaa bixisayna waxaan leenahay si labalaabo dadaalkii aad bixiseen maanta iyo quruur idin gelinin ha seexanina sii wada dadaalkiina insha allahu tacaala waan idinku hambalyaynaynaa insha allahu tacaala dadaalkii aad muujiseen ee maaragtay ka muuqda saaxada waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala mid midho dhalay oo sidaan isi ka fiican allah idinka dhigo mahadsanid yaasir warbixintiisana waxay guni gebagaba wahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu